golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa shalay ansixiyey qaraar wakhtiga sharciyada ah sharciyadda ah u kordhinaya howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ami soo muddo sanadoo kale qodob ka mida qaraarka ka soo baxay qaramada midoobe ee mudokordhinta ayaa lagu sheegay in golaha ammaanku ugu baaqayo dalalka ku yaboohay ciidamada amisom inay xaqiijiyaan in dembiyada ka dhankaa dadka soomaalida ah ay ciidamadu ay ciidamadu geystaan baaritaan lagu sameeyo arrinta baarista tacadiyada amisom ma ahayn mid ay ahmiyad gaara siinayeen dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya iyo kuwa bixiya qarashaadkooda haddaba maxaa ugu cansu shaasi ayaan weydiinay doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirkii hore waxbarashada ee soomaaliya kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka colada waxaan is leeyahay marka hore waa tallaabo oo oo fiican oo qaramada midoobe ay qaaday maxaa yeelay ilaa iyo sanadkii labada kun iyo toddoba ilaa iyo hadda ayay ururada human rightska uqayliya ay wax ka qori jireen dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay ciidamada shisheeyaha ay maaragtay ka geystaan soomaaliya runtii ciidamada amisom oo loo keenay in ay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka ummadda soomaaliyeed inay iyaga laftooda ay tacadi ka geystaan yani waa nasiib daro marka dabcan ma jirin la xisaabtan iyo investigation iyo in la maxkamadeeyo qolooyinka geysanaya maaragtay kufsiga dhaca boobka xasuuqa iyagoo maaragtay markooda horeba loo keenay inay ilaaliyaan ummadda marka waxaan is leeyahay waa muhiim maaragtay in la xakameeyo dawladaha ciidamadaas soo dirsadana ay la yimaadaan barnaamij ay maaragtay ku xakameeyaan ciidamadooda lagu maxkamadeeyo qaramada midoobena hadda ay leedahay haddii ay dawladahaas la imaan waayaan barnaamij noocaas oo kale ah iyaga laftooda inay cawaaqib xumo ay kasoo gaari doontaan arrintaas waa gartay soomaaliya sidaad uxus horey uxustaba waxaa horey uga dhacay tacadiyo badan waa la wada xusuustaa wixii dhacay xilligii ay ciidamada ethoobiya tegayeen magaalada muqdisho xilligii hogaamiya kooxeedyada iyo haatan oo weli ay sii socdaan qaar ka mida tacadiyada ay geysanayaan al-shabaab iyo maamulada dalka ka jira ma kula tahay in haatan la joogo waqtigii lala xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada geysta
runtii colaada waxaad is leedahay barnaamijkan hadda ay qaramada midoobey ay maaragtay ay soo saartay oo ay ururada uqayliya human rightska ay qoreen waxay leeyihiin dadkii loo xil saaray inay ilaaliyaan soomaalida oo laga ilaalinayo soomaalida runtii markaad fiiriso qofkii ku ilaalinaya ayaa hadda lagaa ilaalinaya oo macnaheedu tahay waa nin waa nin xoolihii la raaciyey isagii cunaya isaga cunaya laga ilaalinayo marka waxaan is leeyahay marka hore meeshaas wuxuu ka yimid gaabis ka yimid xagga xukuumadda oo ahayd inay laftooda sameeyaan baaritaan ayaga ay samaysteen oo ummadda soomaaliyeed lagu ilaalinayo oo laga ilaalinayo nimankan ajnabiga ah oo dalka yimid oo martida ah waxaan is leeyahay waa ilaahay mahadii in maaragtay ay international community ay dareemeen arrintaas ummadda soomaaliyeedna waa inay fooyignaadaan amisom waxaa la yiri hadda waktigeedu waa xadidan yahay lakin waxaa loo baahan yahay haddii ay howl qabanayaan in ummadda maslaxadeeda ay ilaaliyaan marka hore aysan ummadda dhib aysan hore uhaysan aysan kusoo biirin waxaan is leeyahay barnaamijkan inuu noqon doono mid arrimaha arrimihii hore khaladaadkii hore lagala wax ka bedel insha allah wa waa gartay arrimahan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ay dunidu geysto ay ku kacaan tacadiyada maaha wax cusub oo dalalka galbeedka africa dhibaatooyin sidan oo kale ay ka geysteen meelo badan oo dunida ay dhibaatooyin ka geysteen laakiin kuwa waxay kaga duwanaayeen kuwa soomaalida waa la hadal hayay oo mar walba qaramada midoobey ka hadlaysay marka in soomaaliya muddada dhibaatada ku jirtay golaha ammaankai qaramada midoobey aanu ka hadlin howlgalladii amisom iyo tacadiyada la geysanayay hadda inuu ka hadlay sawir noocee ayay bixinaysaa oo ay muujinaysaa marka aad barbar dhigto waxyaabaha soomaaliya hadda siyaasadeeda iyo dullaasiyadeeda iyo horumarada ay ku socoto waxaan isleeyahay marka hore reportka markaad fiiriso waxay farta ku fiiqaysaa dawladaha cutubiyada soo dirsaday inay ka gaabiyeen in ciidamadooda ay kow tababar fiican siiyaan laba ay baaritaano ay sameeyaan oo khaladaadkaasi ay sameeyaan saddex ay maxkamad soo saaraan afar ay la qaybsadaan maaragtay international communityga iyo dawladda soomaaliya go-aanadii ay gaareen runtii hadalhayn uganda dad lagu maxkamadeeyey oo ciidamo lagu maxkamadeeyey way jireen oo farakotiris ah laakin maan maqlin wax dhibaato ah oo ciidamada masalan dawladda dariska ethoopia ama kenya ama jabuuti baa dhex oo maaragtay muuqda oo oo la dabagalay oo la maxkamadeeyey oo la qiray ma muuqdaan marka waxaa ii muuqato gaabiska ka yimid dawladaha deriska iyo dowladda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi maaragtay ka hadli weysay oo u istaagi weysay ayaa keentay in qaramada midoobey ay soo fara farageliso dadka dowladda wax ka sheega haddaan meeshaan kaa dhex gala dadka dowladda siyaasaddeeda wax ka sheega waxay leeyihiin dowladdu waxay la aamustay oo la xishootay mar haddii iyadii ammaankeedii la ilaalinayo oo ciidamadaas shisheeye ay ilaalinayaan waxa ku adkaatay in ciidamadii ilaalinaya ay tiraahdo maaragtay dadkaay badelaysaan dabcan sideedaba dal ay ilaaliyaan ciidamo shisheeye dal xora maaha soomaaliduna way og tahay in dalku uusan ahayn dal xora maxaa yeelay ciidamadii soomaaliyeed ma diyaarsana oo yani ma laha awooddii dalka ay ku lahaan lahaayeen marka dawladdu wa waa runtii wa waa cakiran tahay dabcan iyadoo saas ay tahayna haddana xaq bay u leedahay inay ay tala ka dhiibato oo ay fikrad ka dhiibato waa inay ka gaabaysa arrintaas macnaheedu ma aha ninka ku ilaalinaya waanaad ka xishootaa maaha ninka ku ilaalinaya wuxuu ku yimid mandate buu ku yimid barnaamij buu ku yimid barnaamijka waxay ka baxsan oo uu sameeyo xaq baad u leedahay inaad ka hadasho marka waxaan is leeyahay bage cusub baa furmay shacabka soomaaliyeedna waa inay ka feejignaadaan oo ay ka hadlaan dhibaatooyinkaas caqabadahaas la gaarsiinaya ummadda soomaaliyeed oo falalkaas ayay geysanayaan ciidamada amisom in maaragtay number one la report gareeyo number two laga qayliyo number three la ogeysiiyo dowladaha dariska iyo iyo international community dhibaatadaas ay geyseen geysteen marka waxaa iman doonta insha allahu in ciidamadaasu ay ay hawshii loo igmada keliya ay ku ekaadaan oo aanay soo fargashinin nolosha ummadda soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya doctor cabdinuur sheekh maxamed wuxuu u warramayey waryahayaga maxamed colaal xasan